aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay akis kontarool balcad ka fuliyeen howlgal gaara ay ku dhaawaceen guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho iyagoona ka soo furtay gaari uu watay ninkani dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay gelinkii dambe maanta weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk iyo hanta dheer degmada afgooye weerarkan ayaana waxaa lagu dilay lix askari iyagoona uga dhex cararay gudaha saldhiggii la weeraray dagaalyahanada al-shabaab ayaana waxay sidoo kale dabqaabasiiyeen gaari nooca raaxada ah iyagoo sidoo kale weerarkani ku soo furtay hub iyo sanad milatari oo kala duwan sahaynada yuhuudda ayaa duqimo kale cayna ka geysatay marinka goodonsani khaza saacadiianu soo dhaafnay waxaa ka dhacay marinka goodonsani khaza duqimo kala duwan oy geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yuhuudda waxaana la warinayeen duqimaasi ku shahideen dad aad u badan oo shacab ah kuwo kaloo aad u fara badanna way ku dhaawacmeen magaalooyinka ay duqimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah rafax khanyonis khaza jabaaliya beytlaayah iyo magaalooyin kaloo aad u fara badan waxaana dhammaan duqimaha ku shahideen ka badan shan iyo labaatan ruux oo shacab ah halkay dhawaci kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale dhanka kale dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay deegaanada daanta galbeed iyo marinka goodonsane khaza ku bartilmaameysadeen ciidamada soo duula yeesha yuhuudda dagaalka ugu culus ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaalka turkiya ee magaalada duubaas waxaana halkaasi ciidamo yuhuuda oo ku sugnaa roob looga dhigay rasaas aad u xoogan dadka deegaanka ayaana sheegayeena maqleen rasaas daran duur u dhacaysa gaari maraya waddada weyn ee dimashiq ayay ciidamada saaynad yuhuudu la beegsadeen duqin aad u xoogan wakaalada wararka suuriya ee seyna ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka saaynad yuhuuda ee duqin aad u xoogan la beegsadeen gaari ku socdaalaya waddada weyn ee magaalada dimashiq ee caasimada waa waddanka suuriya booliiska baadiyaha dimashiq ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in duuqiimaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ay si gaara u beegsadeen gaari waddadaasi ku socdaalayay mana aysan bixin wax tafaasiil oo intaa ka badan idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxay dhankeeda sheegaysaa in duuqiimahan lagu beegsaday xubno sar oo ka tirsan ururka shiicadii xisbullah duuqiimaha maamulka yuhuudda ayaa ka soconaya waddanka suuriya tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanulaqsa madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka ayaa hanjabaadyo xoogan u jeediyey kooxaha wax iska caabinta falastiin donald trump ayaa wuxuu sheegay kooxaha muqaamada falastiin in haddii ay soo deyni waayaan maxaabiista yuhuudda ee gacantooda ku jira ka hor intaan la gaarin labaatanka bisha janaayo ee sanadana soo aadan ee labada kun shan iyo labaatanka oo waa goorta uu sida tooska ugu fadhiisanaya kursiga madaxtilmo ee dowladda maraykanka uu gobolka loogu yeedha bariga dhexe ka dhalani doonta cadaab hor leh oo aan hore loo arag sida uu daabacay wargeyska wall street journal taraamuus yaadlaya ayaa wuxuu goodis u jeediyey cidda mas-uulka ka ah waxay marayaan laystayaasha yuhuudda ee khaza ku sugan tani ayaana waxay burinaysaa hadalkii ahaa in bariga dhexe nabadgeli doonto haddii uu yimaado kursiga aqalka caada dowladda yukrain ayaa wajahaysa ciidamo yar aad u daran xilli ay lugaala sii gelaysa dagaalla aad u xoogan xukuumadda kiyef ayaa wajahaysa dhibaatooyin ku aadan xagga ciidamada iyadoona ay ku adagtay inay qorto ciidamo dheeriya xilli ay kuwii orogoosanayaan oo ay ka baxsanayaan fagaaraha dagaalka sanadkan sii dhammaanaya ayaan lala sheegay inay fagaaraha dagaalka iskaga carareen wax ka badan lixdan kun oo askari wararka ayaa waxay sheegayaan dowladda yukrain ay mararka qaar weynayso ciidamo isku xidhan oo boqolaal ah kuwaasuu dhufis ku aadanaa waxayna hadda kiyef cabsi xoogan ka muujinaysaa xagga ciidamada maadaama dhanka ruushka waa dowladda ay wada dagaalamayaan ay qorsheynayso in saaxada dagaalka ay keento milatariga kuuriyada waqooyi baydhan ayaa saacadii lasoo dhaafay gaaray waddanka angola ee koonfurta qaaradda afrika wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa waxay daabacayaan in madaxweynaha xilka ka sii degaya joe baiden uu safarkiisa ku gaaray qaaradda afrika ujeedkiisa uu yahay inuu ka dhabayo ballanqaadyadiya inuu booqan doono qaaradda afrika ka hor inta uusan ka degin kursiga madaxtilmo ee maraykanka sidoo kale wuxuu safarkiisa daarnaan doonaa mashruucyo waaweyn oo uu ka mid ee wada tareen oo laga hirgeliya qaaradda afrika waana madaxweynihii ugu horeeyey maraykanna uu yimaado afrika tan iyo labada kun shan iyo tobanka wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale tibaaxay inuu sii dhammaanayo xidhiidhka maraykanka iyo qaaradda afrika iyadoo ay ruushka iyo shiina isku fidinayaan guud ahaan qaaradda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa